bsm اllah الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb اlعaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlih وaصxaabih aجmaciin ama bعdu qala اlimaamu abu cabdالرaحman النasائiy raximah اllah tacalى kitaabu qiyaami الleyli wتaطawuci الnahaar qiyaamu leylka ayuu u kitaab yahay iyo taطawuca الnahaar maalinta sunaysigeeda oo xilliga maalinkii lagu jiro sunaysiga la sunaysanayo sunanka maalintii la tukanayo qaala baabu اlxahi calى الsalaati fi اlbuyuuti wاlfadli fi dalik isku boorin la isku booriyo cadaynteediibuu u baab yahay cala salaati salaad fi lbuyuuti guryaha dhexdooda lagu tukado wاlfadli iyo fadligii cadayntiisa fii dalika arrinkaa kusoo arooray yacni fadliga arrintaa ku jira marka salaadaha guryaha lagu tukanayana waa salaadaha sunnooyinka ee guryihii marka in lagu tukado oo sunanka lagu tukado iyo fadliga kusoo arooray wabilisnaadi qaala ahbarana alcabaas bnu cabdilcadiim wahuwa alcambariyu qaala xadaanaa cabdullaahi bnu muxamed bni asmaa qaala xadaanaa juwayriyat bnu asmaa can ilwaliidi bni abi hishaami hishaam bnu abilmiqdaam ayuu la dhashay almadani wa huwa hiqat can naaficin ana cabdallaahi bna cumara radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa uu yidhi salluu fii buyuutikum guryihiina ku tukada walaa tattakhiduuha qubuuran qubuur ha ka dhigannina oo guryihiina ku tukada yaanan qubuurna ha ka dhigannina guryihiina ayb marka salluu fii buyuutikumta ayuu marka u jeedaa maxalushaahidka tarjamada iyo xadiidka halkaana iska waafaqayaan salaadahaas nebigu uu amray in guryaha lagu tukadana waa tadawuca iyo sunnada ama ha ahaato mid habeenkii la tukado ama mid maalintii la tukadaba walaa tatakhiduuha ha ka dhigannina qubuuran meel aada meydkiina ku aastaan waayo haddii qubuur laga dhigto waxaa ka dhalanaya inaan lagu tukanin gurigii marka haddaad qubuur ka dhigataan salaad inaan lagu tukanaynin aa ka dhalanayso marka si aynan taas uga dhalanin qubuurba ha ka dhiganina guryihiina oo macna waa sidaas macno kalena waxaa laga wadaa baa layidhi walaa tatakhiduuha qubuuran qofka qabri marka uu galo sida uunan u tukanaynin ile adduunyadii waa ka baxay cibaado iyo salaad iyo wax dambe ma gelayo qabri oo kale marka oo aan yacni markaa qofkiisuna aan ka suuragal ahayn sidaas ama qubuuraha oon laguba tukanin asal ahaan ha ku shabihinina guryihiinoo salaado ku tukada waa nacam oo guryihiin marka salaadihii iyo kula imaada gurigii marka waa ku barakoobayaa khayr buuna ku helaa dabcan ayb ictiraad haddii marka la keeno ama ishkaal uu imaado rasuulka sala allahu calayhi wasalam isaga gurigiisaa lagu duugay caa-ishaana deganayd maxaa la dhahayaa marka gurigiisaa lagu aasay nebige isaga riwaayaadka qaar waxaa soo arooray bacd alaxaadiid ama bacd al aathaar nebi meesha u alla ku oofsado oo ruuxda uga qaado unbaa lagu duugaa marka arrintaas marka arrin khaas nebiga ou la ahaa sala allahu calayhi wasalama waaye in gurigiisa isaga marka looga dhiga qabri oo halkii nafta uga baxday lagu duugo waa masale marka nebigu uu dadka kale kaga duwan yahay gaarna uu kaga yahay sidaasoo ay tahayna caa-isho marka way ka dhinacna iyadaa ka deganayd qabrigana dhinacu ka ahaa iyadooy sidaa tahay xataa bihi qaala ahbaranaa axmed bnu sulaymaan wahuwa aruhaawiyu wahuwa hiqat xaafid qala xadaanaa cafan bnu muslimi huwa safaar qala xadaanaa wuhaybun huwa bnu khalid qaala samictu muusa bna cuqbata qaala samictu aba nadr wahuwa salim bnu abi umaya yuxadiثu can busr bni saciidi wahuwa almadaniyu alcaabid hiqat jaliil can zayd bni haabiti ana nabiya slى اllahu alayhi waslama nabiga itakada xujratan wuxuu samaystay qol fi lmasjidi masjidka dhexdiisuu ka samaystay min xasiirin oo derin ama caw ka ahaatay yacni hadda xujrada waxaa loo jeedaa waab masaajidkiiba waab ka samaystay waabkaas oo marka derin ama caw uu ku waabtay fasallaa rasuulu llahi sal l slm nebigu waa tukaday fiiha meeshaa dhexdeeda uu ku tukaday layaaliya habeeno xataa ijtamaca ilayhi nnaas ilaa ay dadka usoo urureen oo ay la tukadeen uma faqaduu sawtahu codkiisa ay waayeen leylatan habeen fadannuu waxay maleeyeen annahu naa'imun inuu hurdo fajacala bacduhum qaarkood wuxuu gudagalay yatanaxnaxu tanaxnux inuu samaynayo u dhahayo si ay nebigu usoo kaco u maqlo liyaqruja ilayhim sow ugu soo baxo faqaala waxa uu yidhi maa zaala ma uunan ka zuulin alladii ra'aytu waxa aan arkay min suncikum ah waxa aad samaynaysaanoo ficilkiina ah bikum idinka dhexdiina idinkama zuulin inuu idinku sugan yahay marka maa zaala bikum waa khabarkii zaalada waay oo muqadam ah alladii ra-aytu min suncikumna waxaa weeyaan alladiiduna waa ismigii zaala waay ayb jumlada marka yani ra-aytudana waa silat lmawsuul min suncikumna ibhaamka ismiga mawsuul ku jiro bayaan u yahay marka maa zaala ma uunan ka zuulin alladii ra-aytu waxaan arkay oo min suncikum ah waay wixii aada samayseen oo ficilkiina ah ma uunan ka zuulin bikum ay fiikum idinka dhexdiina inuu yahay xataa khashiitu ilaa aan cabsaday an yuktaba calaykum in la idinku farad yeelaan ka baqay anu waa idin ogaan laakiin waxaan usoo bixi waayey in la idinku farad yeelaan ka baqay marka haddii salaaduhu nebiga sal ll ly slam waa kii la yidhi loo ballan qaaday shantan salaadood inaan waxba lagu kordhinaynin oo aan waxba lagu daraynin waajib dambe marka xaggee ka imaana marka waxaa dhici karto salaada qiyaamuleylku inaan la waajibinin laakiin qofkii rabo inuu sameeyo jamaacada in la waajibiyo ka cabsaday marka oo jamaacadeeda marka in jamaaco un lagu tukada sidaa in marka jamaacadii in la waajibiyo wain kaana asal iyaynanba waajib ahaanin iyada ama in markaa ay tahay salaadaha shanta ee la sheegayo kuwa maalintii ee habeenka dhaco oo markaa la isaga la tusay haddii uu daa'imo in farad yeelid ay imaan karto ayb saa in la ogeysiiyey waxy wax lagu ogeysiiyaa dhici karto walow kutiba haddii la qoro calaykum korkiina lagu farad yeelana maa qumtum bihi ma aadan u kacdeen fasalluu ayuha annaas dadow tukada fii buyuutikum guryihiina ku tukada fa ina afdala salaati lmar-i qofka salaadiisa midda ugu fiican fii beytihi gurigiisa dhexdiisa weeyaan tan uu ku tukado ila salaata almaktuubata salaada faradka maahani wabihi qaala ahbaranaa moxamed ibnu bashaar qaala xadaanaa ibraahim bnu abilwasiir wahuwa ibraahimu bnu cumara bni mutarif abu isxaaq almakiyu saduuqun qaala xadaanaa moxamed bnu muusa alfitriyu whuwa اlmadaniyu saduuqu rumya bالtashayuc can sacd bni isxaaqa bni kacbi bni cujra saxaabigaasuu galaa kacb bni cujra wahuwa اlmadaniyu hiqat can abiihi aabihi waa isxaaqu bnu kacbi bni cujrata albalawiy majhuul اlxaal ninkan marka waa mastuur ama majhuul اlxaal jahaala ku sugan can jadihi qaala salaa rasuulu llahi sal l slm nebigu wuxuu tukaday salaata almaqribi salaada maqrib fii masjidi bani cabdilashhal ayuu ku tukaday falamaa sallaa markuu tukaday qaama naasun dad baa kacay yatanafaluuna ayagoo sunnaysanayo faqaala nabiyu sal l slam nebiga wuxuu yihi calaykum bihadihi salaati salaadan ogaada oo ku dadaala fi lbuyuuti guryaha dhexdiisa inaad ku tukataan ayb xadiidkan marka isnaadkiisa isxaaq bnu kacbin ayaa ku jiro waana majhuululxaal isagaana xadiidka uu daciif ku yahay alimaamu dahabi miisaanka wuxuu ku yidhi taabiciyun mastuurun can abiihi wa canhu ibnuhu sacd tafarada bixadiidi sunnat lmaqribi calaykum biha fi lbuyuut xadiidkan waay marka wahuwa qariibun jidda fi abi daawuuda wاnnasaa'iy wاtirmidiy xadiidka marka abu daawuud iyo nasaa-i iyo tirmidi ayuu ku jiraa waana qariib marka isagaa la gooni noqday waana daciif isagana jahaala ku sugan xadiidka ibnu cumarna wuxuu ishaarayaa in nebigu labada ragco ee maqribka ka dambaysa inuu masaajidka ku tukan jiray oo wuxuu leeyahay nebigaan arkay isagoo masaajidka ku tukanayo
marka xadiidkana bukhaari iyo muslim iyaa soo saareen wasajdatayni bacda almagribi wasajdatayni bacda alcishaai wasajdatayni bacda aljumcati faama almagribu waalcishaau riwaaya iyada waxay leedahay fafii beytihi maqribka iyo cishaha gurigiisuu ku tukan jiray ayb marka inuu masaajidkana ku tukado gurigiisana uu ku tukado waa dhici jirta ayb
tirmidi isaga marka xadiidka marka uu wariyey riwaayaadkiisa iyo wax kamida saas oo kale wuxuu ishaaray marka kan qaraabadiisuu ishaaray xadiidkan markii uu tirmidi wariyey marka salaadahan sunnada gurigay ku fadli badan yihiin laakiin mararka qaar masjidka in lagu tukadaana waa dhacdaa laakiin guriga in sunnooyinka isaga laga dhigo oo faradka uun lagu tukado axaadiidtaas horaa looga kaaftooma ayb oo tirmidi xadiidkan markuu wariyey wuxuu yihi xadiidun gariibun laa nacrifuhu ila min hada alwajhi wasaxiixu maa ruwiya can ibni cumar kana nabiyu sal l slam yusallii rakcatayni bacda almaqribi fii beytihi gurigiisa inuu ku tukan jiray bacda almaqrib kaas ibnu cumara mas'aladan tan hadda baabkan loo qabsana xudayfana wuxuu wariyey ana nabiya sal l slam sala almaqriba famaa zaala yusallii fi lmasjidi xataa sala alcishaaa alaakhira marka masaajidkana waa lagu tukan karaa xadiidka xudayfa kan ibnu cumarna guriga in lala aado ayuu sheegaa midkan laakiin isaga dacfi baa ku jira oo wuxuu yihi tirmidi fafii hada alxadiidi dilaalat ana nabiya sala allahu alayhi wasalama sala rakcatayni bacda almaqribi fi lmasjid xadiidka xudayfa baabu qiyaami leyli qiyaamu leylkiibuu u baab yahay wa bihi qaala ahbaranaa moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa yaxya bnu saciid wahuwa alqaطaan can saciidi can qataadata can zuraarata can sacdi can sacdi bni hishaami anahu laqiya bna cabaasin ayuu la kulmay fasa'alahu can ilwitri salaada witrku wax ka su-aalay faqaala waxa uu yidhi alaa unabi'uka miyaanan kuu sheegaynin biaclami ahli اlardi dhulka dadka joogo kan ugu aqoonta badan biwatri rasuuli llahi sal l slam nabiga watarkiisa witrkiisa qaala wuxuu yidhi nacam haa yani balaa ii sheeg qaala wuxuu yidhi ibnu cabaas hiya ama yani qofkaasi caa-ishatu weeyaan radia allahu canha qofka ugu aqoonta badan waa caa-isha waayo nebiga gurigiisuu ku tukan jiray witirka caa-ishaana markaa xaaskiisay ahaydoo iyadaa ugu aqoon badan dadka iitihaa u tag fasalhaa soo weydii suma rjic ilaya aniga igu soo laabo fa akhbirnii ii sheeg biraddihaa jawaabteeda calayka adiga ay kugu jawaabto biraddihaa ay bijawaabihaa calayka fa ataytu waxaan u imid calaa xakiimi bni aflax ayaan u imid buu yidhi waxaa dhahayo sacad fastalxaqtuhu waxaan ka dalbay inuu iraaco ilayhaa iyada xaggeeda inuu i haleelo iraaco fa qaala wuxuu yidhi maa ana biqaaribihaa anigu ma ahi midka u dhowaanayo caa-isha innii aniga nahaytuhaa waxaan ka reebay an taquula inay ka hadasho fii haatayni shiicatayni labadan kooxood shay-an inay ka dhahdo fa abad fiihaa way igu diiday ilaa mudiyan inay hore ugu socoto maahan arrinkeeda yacnii labada kooxoodna wuxuu ka wadaa dabcan dagaalkii cali iyo subayr iyo dalxa iyo ka dhexdhacay subayr iyo dalxa iyo dhinaca iyo caaishana ay ku jirto iyo cali waa waqcatuljamal iyo marka waxaan kala hadlay arrimahaas inay ka gaabsato iska dhaafto oo aynan ka hadlin arrintiina waa igu diiday inay kusii socoto uun ma ahane fa aqsamtu calayhi waan dhaariyey buu yidhi marka oo xakiim fa aqsamtu calayhi ay calaa xakiimin isagii baan marka dhaariyey ilaah yacnii waxaan iri waxaan ku dhaariyey inuu iraaco fajaaءa macii waa ila yimid fadakla calayha wuu usoo galay faqaalat lixakiimin xakiim bay waxay ku tidhi man haadaa macaka kan kula jiraa waa ayo qultu waxaan idhi sacdu bnu hishaam weyaan qaalat waxay tidhi man hishaamun hishaam waa ayo qultu waxaan idhi ibnu caamirin hishaam bnu caamir fataraxamat calayhi ilaahay bay naxariis uga dalabtay oo uxudiya ayuu ku dhintay wa qaalat waxay tidhi nicma almar-u nin ayaa nicmo lahaaday kaana caamirun almaqsuusu bilmadxi caamirun caamirun dabdiga wuxuu u badan yahay god in la godo oo caamirun la yihahda caamiranna nusakha qaaraa qoraayo caamiran waxaana wanaagsan caamirunta waayo caamirun markaa waxay noqonaysaa nicma almar-u marka la yidhaahdo caamirun marka waa khabar oo mubtada loo qadarayayo almaqsuusu bilmadxi caamirun waaye tii la dhihi jiro nicmada iyo ka dambeey jirtay nicmada markay faacilkeeda qaadato ayb kaanadana maxay noqonay zaa-ida waayo markaa kaanada oo kaanada markaa waqad tusaadu kaana fii xashwin xashwi iyo marka meelaha ay weliba dhex gasho de waxaa u badnaa jirtay maada tacajubiyada iyo ficilkeeda iyo maa kaana axsana zaydan iyo ama sifey mawsuuf inay kala dhex gasho iyo marka kaanadu mararka qaar cub bay noqotaayo zaa-ida markaan sidoo kale wayn kaanada marka in zaa-ida laga man laga laqbeeyo caamiruntana laga dhigo almaqsuusu bilmadxi huwa waaye caamirkaas ayb ayb qaala waxa uu yidhi yaa uma almu'miniin um lmu'miniinay oo marka hishaamkana waa ammaanay aabihiina dabcan de waa ammaanaysaa ama in la yidhaha nicma almar-u kaana caamiran ay kaana yani caamir yuu ahaa ayb qaala waxa uu yidhi yaa uma almu'miniin ambi-iinii ii sheeg can khuluqi nabiy llaahi sal l slam nabiga dabeecadiisa iyo khuluq habdhaqankiisa qaalat waxay tihi alaysa taqra'u lqur'aan qur-aanka miyaadan akrinaynin miyaadan akrinin qultu waxaan idhi balaa qaalat waxay tihi faina khuluqa nabiy llaahi sal l slam alqur'aanu nabiga khuluqiisu waxay ahayd qur-aanka yani waa ku camalfali jiray waa ku dhaqmi jiray waa yani qur-aanku markaa yani dabaqi jiray fahamamtu waxaan hamiyey an aquuma inaan iska kaco fabadaa lii waxaa ii muuqday qiyaamu rasuulillahi sal l slam nabiga qiyaamu leylkiisii qaala wuxuu yidhi yaa uma almu'miniin ambi-iinii can qiyaami nabiyillahi sal l slam nabiga siduu habeenkii u tukan jiray faqaalat waxay tidhi alaysa taqra'u hadihi suura suuraddan miyaadan akhrinin yaa ayuha almusamilu qultu balaa baan idhi haa qaalat waxay tidhi faina allaha caza wajala alleh iftarada qiyaama alleyli buu farad yeelay fii awali hadihi suurati suuraddan awalkeeda qumi leyla ilaa qaliilan faqaama nabiy llaahi sal l slam nabiga waa istaagay wa asxaabuhu xowlan sanad dhan xata intafaqat aqdaamuhum ilaa cagahooda ay barareen wa amsaka allahu caza wajala alla waa celiyey khaatimatahaa suuradda aakhirkeeda waa joojiyey waa joojiyey macnaha waxaa laga wadaa suuradda awalkeeda iyo aakhirkeeda waa kala dambeeyeen hal sano kadib ayay aakhirka oo ruqsada ku jirta ay soo degtay ayb waamsaka allahu caza wajalla khaatimatahaa itnay cashara shahran laba iyo toban bilood ayuu daahiyey uu dib u dhigay uma anzala allahu caza wajalla alla wuxuu soo dejiyey altakfiifa fududaynta fii aakhiri hadihi suurati suuraddan aakhirkeeda dhexdeeda fasaara qiyaamu leyli wuxuu noqday taطawucan markii dambe suuradda aakhirkeeda taطawuc buu noqday calima an sayakuunu minkum mardaa waaakharuuna ilaa aakhir ilaaya ayb marka daahirka hadda xadiidka fasaara qiyaamu leyli taطawucan nebiga iyo ummadaba waa wada shamline waa wada soo wada gelayaan oo daahirku marka waxaa weeyaan qiyaamu leylku sunnou noqday fii xaqi الnabiy nabiga sala allahu alayh waali wasalama iyo wa fii xaqi ummatihi ummadda inuu sunno u yahay khilaaf kama taagna oo qiyaamuleylku waajib ounan ahayn amaa rasuulka waajib miyou ku yahay isaga ou ku ahaa oo yacnii cidda ruqsada la siiyey ma ummadda oo laga dhaafay oo sunno looga dhigay mase nebigana waa ku jiraa addaahir culimada in badan waxay leeyihiin nebigana waa ku jiraa oo sunna u ahaa qaarna waxay leeyihin maya ee nebigu isaga inuu tahajudo waajibay ku ahayd ayb sidaana marka yacni way tilmaamaan wamin alleyli fatahajad bihi naafilatan laka casaa an yabcahaka rabuka maqaama maxmuuda isaga tahajudka gooni baa loo amray marka waajib loogaga dhigay ayb bacda fariidatin qiyaamuleylkii wuxuu noqday sunno fariidadii kadib markuu farad ahaa ka gadaale fahamamtu waxaan hamiyey an aquuma inaan iska kaco fabadaa lii waxaa ii muuqday watru rasuuli llahi sal ly slam nabiga watirkiisii faqultu waxaan idhi yaa uma almu'miniin ambi'iinii ii sheeg can watri rasuuli llahi sal ly slam qaalat waxay tihi kunnaa waxaanu ahayn nuciddu lahu waxaan u dhigi jirnay siwaakahu cadaygiisa wa dahuurahu biyihii uu ku dahaaro qaadan lahaa weysaysan lahaa fayabcaduhu allahu caza wajalla allah usoo toosinayay limaa shaaa wuxuu doono an yabcahahu inuu usoo kiciyo min alleyli habeenkii ah fayatasawaku waa cadayanayay wayatawada-u waa weyse qaadanayay wayusallii hamaaniya rakacaatin sideed ragco ayuu dukanayay laa yajlisu fiihinna ilaa cinda athaaminati midda sideedaad unbuu fariisanayay yani ma fariisanaynin ilaa ragcada sideedaad maani waa isku dabataxaya yejlisu waa fariisanaya midda sideedaad fayadkuru allaha caza wajalla allow xusaayey wayadcuu allow baryaayey uma yusallimu tasliiman waa salaamo noqsanayey salaamo noqsi yusmicunaa ouna maqashiinayay uma yusallii rakcatayni laba ragcuu tukanayay wahuwa jaalisun isagoo fadhiyo bacdamaa yusallimu markuu salaamo noqsado ka gadaale ayuu laba ragco tukanayay uma yusallii rakcatan dabadeed ragco ayuu tukanayey fa tilka taadaasi ixdaa casharata rakcatan koo-iyo toban ragco yaa bunay wiilkaygiiyo marka sideed isku xigto uu ku salaamo noqsaday labow haddana tukaday waa toban hal buu tukaday waa kooiyo toban xadiidkan meeshaan marka qalad baa uga jiro waana imaamu nasaa-ina meesha uu ishaari doono waa qaladka waayo labada ragco iyo ragcada witirka ragcada witirka uu daba mariyey jaadaduna waxay tahay inuu intuu witirka tukado kadib ayuu laba ragco fadhi ku dukan jiray walidaalika imaamu muslim xadiidkan markuu saxiixa ku wariyey wuxuu yidhi laa yajlisu fiiha ila athaaminata ragcada sideedaad unbuu ku fariisanayay fayadkuru اllaha wayaxmaduhu wayadcuuhu huma yanhadu waa kacaye walaa yusallimu ma salaamo noqsanaynin huma yaquumu waa istaagayay fayusallii taasicata midda sagaalaad ayuu tukanayay marka huma yaqcudu fayadkuru اllaha wayaxmaduhu wayadcuuhu huma yusallimu intaas marka meeqa ragco waay sagaal ragco waay oo witira marka sideed intuu isku xujiyo ou ataxiyaado ayuu istaagaa isoon salaamo noqsanin midda sagaalaaduu tukanayay waa ku salaamo noqsanayay labadan dambana laba ragco fadhi uu ku duka jiro gadaal uu ka samey jireen xadiidkan marka meeshaan isagu waa isdaba mariyey qaladka meeshaan yuu uga jiraa wuuna sheegi doonaaba imaamu nasaa-ina ayb falamaa asana rasuulu llahi sal l slam nebiga marka uu gaboobay marka yacni waxaan ujeedaa da-diisu ay horay u socotay lixdan iyo saddex buu nebigu ku dhintay duqnimo oo heer shaykhuuqa a ma gaarin dabcan oo yacnii macnaha falamaa asanada marka waxay tahay un waa marka da-diisu ay sii dhowaatay wa akhada allaxma hilibkii ou qaatay owtara bisabcin toddoba ayuu ku witriyey wasallaa rakcataynina waa tukaday wahuwa jaalisun isagoo fadhiya bacdamaa sallama marka toddobana waa ku witriyey markii dambe fa tilka tiscu rakacaatin waa sagaal ragca yaa bunay wa kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama nebigu wuxuu ahaa idaa sallaa salaatan hadduu tukado axaba wuxuu jeclaa an yaduuma calayha inuu daa'imo wa kaana idaa shaqalahu can qiyaami lleyli nowmun qiyaamuleylka hadday hurdo ka shuqliso ow maradun ama jiro ow wajacun ama xanuun sallaa min annahaari maalinta wuxuu ka tukanayay hintay casharata ragca labiyo toban ragco haddii marka caawa uunan soo kicin oo caarid iyo ay wax ku yimaadaan labiyo toban ragcou dukanayay marka haddii labiyo toban ragco la tukada macnaheedu waxay tahay witirkii lama qallaynin witirkii lama qallaynin waayo haddii witirka la qallay lahaa labayo toban lama tukadeen labayo tobanku waa shafci waa tiro dhaban ah waay labayo tobanku meeshaas marka culimada qaar waxay ka qaateen haddii qofka uu witir ka dhaafo qalla male isaga maalintii lama qallaynayo waa salaad habeenkii oo inay faqad noqoto loogu talagalay marka laakiin waagu hadduu qofka ku beriyo isagoo aan witirka tukanin bacda طuluuci اlfajri wa qabla salaati اlfajri witirkii ma tuka karaa waa mas'ale khilaaf uu ku jiro bacdi saxaaba laga wariyey laakiin nusuustu ay xadiidta nebiga ay tilmaamayso witirka waqtigiisa ilaa waagu uusan dhalanin faidaa khashiita الsubxa haddaad waaga inuu kugu dhasho aa ka cabsanayso faawtir biragcatin mar haddii waagu uu beriyo wixii ka dambeeya witirku uu dhammaanaya haddii qoraxdu soo baxdo maalin la galana isaga markaas yacnii lama qalaynayo hal ragca lagu daraa kow iyo tobankii markii la tukado midaa lagu ziyaadina oo labaiyo tobankaasu sameynana walaa aclamu ma ogi ana nabiy اllahi sal l slam nabiga qara'a alqur'aana qur'aanka inuu aqriyey kullahu dhammaantiis fii leylatin hal habeen inuu qur-aanka oo dhan ku aqriyey ma ogi walaa qaama leylatan inuu kacay habeen xata sabaax ilaa waagu ka baryana ma ogi yani waa seexanaayey waana soo kacaayey walaa saama shahran kaamilan bil dhammaystiran inuu soomayna ma ogi hayra ramadaana ramadaan aan ahayn faataytu bna cabaasin baan u imid faxadadtuhu bixadiidiha xadiidkeedii baan u sheegay faqaala wuxuu yidhi sadaqat run bay sheegtay amaa inii aniga low kuntu adkhulu calayha haddaan u geli lahaa la ataytuhaa waan u imaan lahaa xataa tushaafihanii mushaafahatan ilaa ay xadiidka caa-isha afkeeda iiga sheegto yacni mushaafaha ahaan aan uga qaato yani haddaan u geli aan u gelayo caa-isho waa u imaan lahaa xataa tushaafihanii mushaafahatan si ay xadiidka markaa iigu sheegto si toos ah marka isagada waxaa uun laga yaabaa markaas sabab uunan ugu gelaynin waxyaabo kale inay iska jiraan ama kuwan iyaga inay u ahaayeen ninkan marka maxramiye iyo wax un inay ka dhexayso saa uu ugu gelayo toos oo uga qaadanayo ilaa dadka kale min waraai xijaab inay kala hadlaanay ahayd marka waxaa lagu soo qaadan karaa meeshaan marka sanadka caaliga ah ahmiyada uu leeyahay toosaan iyada uga qaadan lahay waasidaba uma mareen waxay ka dhigan tahay marka dee sanad caali ah inuu muhim uu yahay sanadka caaliga qaala abu cabdiraxmaan alimaamu الnasaa-i waxa uu yidhi kadaa waqaca fii kitaabii kitaabkayga sidaanaa ku dhacday walaa adrii mana ogi miman ilkhaطa'u khaطaa cidda uu ka ahaaday fii mowdici watrihi sala allahu calayhi wasalam watarka nebiga meeshiisa yacnii mowdica witirka nebiga xadiidkan looga sheegay qalad baa ku dhacay buu yidhi qaladkaas ma ogi buu yidhi marka cidda uu ka ahaaday xaggiisa meesha marka mowdicu lkhada'ana waa meeshii aan sheegaynay isaga marka sidii uu u maqlay uu usoo gudbina marka qaala baabu hawaabi man qaama ramadaana iimaana waxtisaaban qofkii ramadaanka istaago iimaanan waxtisaaban u istaago oo qiyaamuleil sameeyo isagoo rumayn ou rumaynayo iyo ajartirsi wabihi qaala ahbaranaa qutaybatu can maliki can ibni shihaabin can xumayd bni cabdiraxmaan can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi sal l slama qaala man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban qofkii ramadaanka istaago habeenkii isagoo rumaysan ajar tirsanayo gufira lahu waxaa loo dhaafaa maa taqadama min denbihi dembigiisa wixii hormaray wabihi qaala ahbaranaa moxamed bnu ismaaciila abu bakrin huwa طabaraaniyu hiqat min aلthaaniyata cashar rawaa lahu الnasaa-iyu qaala xadaanaa cabdullahi bn moxamed bn asmaa qaala xadaanaa juwayriyat can maliki qaala qaala zuhriyu ahbaranii abu salamata bnu cabdiraxmaan waxumayd bnu cabdiramaan xumayd bnu cabdiraxmaan bni cawf can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal l slama qaala man qaama ramadaana iimaana waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbih baabu qiyaami shahri ramadaan bisha ramadaan in la istaago oo salaatuleyl la tukado wixii ku yimid cadayntiisa wabihi qaala ahbaranaa qutaybatu can malikin can ibni shihaabin can curwata can caaishata radia allahu canha ana rasuula اllahi sal l slama sallaa fi lmasjidi nabiga masaajidkuu ku tukaday daata leylatin habeen fasallaa bisalaatihi naasun dad ayaa salaadiisa la tukaday huma sallaa min alqaabilati habeenkii xigtay ayuu tukaday wakahura annaasu dadkii way bateen huma ijtamacuu min alleylati alhaalihati habeenkii saddexaad dadkii waa soo urureen aw iraabicati ama afaraad falam yakhruj ilayhim rasuulu llahi sal l slam nebiga uma soo bixin falamaa asbaxa markuu waa bariistay qaala wuxuu yidhi qad ra-aytu aladii sanactum waxaad samayseen waa arkay falam yamnacnii igama celinin min alkhuruuji ilaykum inaan idiin soo baxo ilaa anii khashiitu waxaan ka cabsaday an yufrada calaykum in laydinku farad yeelo wadalika fii ramadaan bayna ahayd sidaasaa arrintu ahayd marka markii nebigu dhintay sala allahu calayhi wasalam abubakar laba sano unbuu madax ahaa isagana abubakar marka labadaas sano ma uunan lama waafajinin inuu dadka masaajidda uu jamaaco ka sameeyo qiyaamuleylka ramadaanka uga sameeyo xilligii cumar mar la joogo ayaa cumar uu ayaa cumar dadkii uu jamciyey ubay ibnu kacab uu imaam uga dhigay sidaasaa masaajidkii marka uu jamaaco taraawiixdii marka in jamaaco lagu tukado loo bilaabay marka asal ahaan dee nebigu sala allahu calayhi wasalam waa sameeyey isagaba laakiin inuu joogteeyo waa ka cabsadayoo wuxuu uga cabsaday in la farad yeelo markii dambe de maanicaas waa zuulay sababtana waxay tahay markuu nebiga dhintay cid wax lagu soo dejinayo dambe maba jirtaba wax farad oo hadda imaan doono gadaal ka imaanayo waxii dambeba maba jiraba binaan calaa dalika ilaahay wuxuu waafajiyey cumar manaaqibta cumarayna ka mid tahay waana lagu raacay oo asxaabtu way ku raaceen dadka ku raacayna waxaa ka mid a caliy bnu abi aalib radia allahu canhu oo yacni cumar waa ku ammaani jiray arrintaa ilaahay buuna yacni waana ugu du waana uga ducay jiray cumar radia allahu canhu ayb oo wuxuu dhihi jiray cumar masaajidow noo nuuriyey oo yacnii qiyaamu leylka ramadaanka masaajidii baa aada cibaado ugu camirantay waana yani masaajidii uu iftiimiyey ou nuuriyey ayuu dhihi jiray qabrigiisa allah nuuriyay sidaasaa cali uu dhihi jiray sida ahram uu wariyey ibnu qudaamana muqniga uu ku sheegay ibnu cabdilbarna tamhiidka uu ku tilmaamay ayb marka shiicadu ayaga taraawiixii waxaa ma tukadaan waxayna u arkaan bidca cumariya bidco uu cumar la yimiday u arkaan wayna u naceen oo salaadii bay waxay uga tageen u naceen cumar dartiis qofkuna hadday nacayb aan macno lahayn oon loo meel dayin hadduu iska galo waxaa laga yaabaa de wax isaga maslaxadiisaaba inuu ka tago isagoo isdhahaya dad baad ku nacaynaysaa marka qofku markuu wax nacaayo iyo markuu wax jeclaanayo inuu miisaamaa fiican haddii uunan miisaan u yeelin adaa ku dhibaatoonaya marka dambe ayb marka dadku waa isaga bada waa taasoo kale waa ku badan yihiin nimankaa marka nacaybkii cumar ay u qabeen wuxuu la galay waxyaabahaas wabiiqa marka cali oo ay leeyihiin macsuum ou ahaa ayaaba ku ammaanay cumar marka iyagaa qaldan soo maaha marka iyagaa qaldan marka haddii cali oo ay leeyihiin imaam macsuuma waaye oo aan gefin haddii uu cumar ku taageeray arrintaa ee arrintu sax waaye marka waa markaan iyaga sida ay leeyihiin cismada de nebi umbaale saxaabadu macsuumiin ma aynan ahayn laakiin sida iyaguba ay leeyihiin marka lagu laasimiyo wabihi qaala ahbaranaa cubayd llahi bnu saciid qaala xadaanaa moxamed bnu lfudayl can daawuuda bni abi hindin can ilwaliid bni cabdiraxmaan can jubayr bni nufayrin can abi darin qaala sumnaa maca rasuuli llahi sal l slam nabigaan la soonnay falam yaqum binaa nooma istaagin xataa baqiya sabcun min ashahri ilaa ay bisha toddoba maalmood ka hartay faqaama binaa waa noo istaagay xataa dahaba huluthu lleyl ilaa habeenkii saddex meelood meel ay tagtay huma lam yaqum binaa fi saadisati nooma kicin faqaama binaa fi lkhaamisati buu noo kacay labaatan iyo shantii xataa dahaba shadru lleyli faqultu yaa rasuula allah low nafaltanaa haddaad nasii lahayd baqiyata leylatinaa habeenkeenna inta hartay haadihi tan ah yacni waa wanaagsanaan lahayd nus buu tukaday markay shan iyo labaatan ahayd habeenkii shan iyo labaatanaad markaasay dhaheen haddaad nasiin lahayd ka badan waa ficnaa lahayd low nafaltanaa low acdaytanaa qaala inahu man qaama maca alimaami inahu shanigu waxa uu yahay man qaama maca alimaami qofkii imaamka la istaago xataa yansarifa ilaa uu ka gadoomo imaamka uu salaada dhammeeyo kataba allaahu lahu qiyaama leylatihi habeenkaas inuu istaagay ayaa loo qora ajarkeeda haddaad imaam la tukatayd la dhammaysatay habeenkaas waa lagu qoraa ajarkeeda adoo habeenka dhan tukadoo kale ayb uma lam yusali binaa nooma tukanin walam yaqum makicin xataa baqiya halaaثun ilaa saddex ay hartay waa labaatan iyo toddobadii min ashahri bisha ay ka hartay faqaama binaa fi اthaaliثati saddexdii dhexdeeda ayuu noogu kacay markay saddex ka hartay wa jamaca ahlahu ehelkiisii buu jamciyey iyo wanisaahu xaasaskiisa xataa takhawafnaa ilaa aan kaba cabsanay an yafuutana alfalaaxu inay naga inuuna dhaafo suxuurta inayna dhaafto aada buu u dheereeyey habeenkaas salaada ilaa aan isdhahno suxuurta arma idinka tagtaa qultu waxaan idhi wama alfalaaxu qaala alsuxuuru buu yihi wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu sulaymaan qaala xadaanaa zayd bnu lxubaab qaala akhbaranii mucaawiyat bnu saalix qaala xadaanii nucaym bni ziyaadin abu dalxata wa huwa hiqat yursilu rawaa lahu abu dawuud fi اtafarud wاnasaa'iyu qaala samictu nucmaan bna bashiir calaa minbari ximsa ayaan maqlay yaquulu isagoo dhahayo qumnaa maca rasuuli اllahi salى اllahu alayhi waslama fi shahri ramadaana leylata halaaثin wacishriin ilaa huluثi اleyl alwal ayaan la istaagnay uma qumnaa macahu leylata hamsin wacishriina ilaa nisfi leyli uma qumnaa leylata sabcin wacishriina xataa dananaa anlaa nudrika alfalaax ilaa aan malaynay inaanaan gaarin aan gaaraynin suxuurta wa kaanuu yusamuunahu suxuur ayay ku magacaabi jireen falaaxa macnaha suxuurta ayay ku magacaabi jireen qaala baabu targiibi fii qiyaami leyli qiyaamuleylka isku boorinta laysku boorinayo caddaynteeda wbihi qaala akhbaranaa mxamed bn cabdillaahi bni yaziida qaala xadaanaa sufyaanu can abi zinaad can اlacraj can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal l slam idaa naama axadukum midkiin hadduu seexdo caqada shayطaanu shaydaanku wuxuu guntaa calaa ra'sihi madaxiisa halaaa cuqadin saddex guntimood yadribu calaa kuli cuqdatin guntin kastaa wuxuu yeelayaa leylan طawiilan ay urqud seexo yani urqud leylan طawiilan habeen dheer seexo faida istayqada hadduu soo tooso fadakara allahu caza wajala alla ou xuso inxallad cuqdatun guntin baa furmayso faidaa tawada'a hadduu weyse qaato inxallad ukhraa mid kalea furmayso fain sallaa hadduu tukado inxallat ilcuqadu saddexdii waa furmayaan kulluhaa dikriga marka fadliga uu leeyahay laga qaadanayo shaydaanka wasaawistiisa iyo dikrigaa lagu eriyaa fayusbixu wuxuu waa beriisanayaa qofkii dayiba nafsi iyadoo nafsadiisu fiican tahay nashiidan firfircoon wailaa haddii kalena asbaxa wuxuu waa beriisanayaa khabiida nafsi isagoo nafsadiisu ay xun tahay kaslaana oo caajis ah wahsanayo wabihi qaala akhbaranaa isxaaqu bnu ibraahim qaala akhbaranaa jariiru can mansuuri can abi waa'il can cabdillaahi qaala dukira cinda rasuuli llahi sal l slam rajulu nin ayaa nabiga agtiisa lagu sheegay naama leylatan habeen seexday xataa asbaxa ilaa uu waa berigii galay qaala wuxuu yidhi nabiga daayaka kaagaasi rajulun waa nin baala shaydaanu shaydaanku uu ku kaadiyey fii udunihi dhegtiisa shaydaankii baa dhegtii uga kaadiyey oo qaflad ayuu geliyey marka targiib baa ku jiro iska ilaali waayo marka qafla ku sugan qofku inuu inta seexdo ilaa waaga uu iskaga bariyo marka xataa asbaxa manaa salaadii subax miyaa lafteeda ka tagtay ounan tukanin mise daahir marka dabaabka uu geliyey iyo marka la fiiriyo habeenkiiba uunan ilaahayba xusin wbihi qala akhbaranaa cmr bnu caliyin huwa alfallaas qala xadaana cabdاlcaزiiz bn cabdiلsamd qala xadaanaa mansuur can abi waa'il can cabdillaahi ana rajula qaala wuxuu yidhi ya rasuula allah ina fulanan hebel naama can الsalaati salaadii buu ka seexday albaarixata xalay xataa asbaxa qaala waxa uu yidhi daka kaagaasi shayطaanun shayطaan ayaa baala ku kaadiyey fii udunihi dhegtiisa marka daaka waa mubtado waaye shaydaanun waa mubtado labaad waaye jumlada baala fii udunihi baa khabar u ah mubtadaha labaad jumladaas marka dambana marka tan horay khabar u tahay ee macnuhu ma ahan daaka shaydaanun waayo ninkaasi kaas waa shaydaan macnuhu saas ma ahan daaka kaagaasi shaydaanun shaydaan baa baala ku kaadiyey fii udunihi waay isagaa shaydaana ma ahan wbihi qaala akhbaranaa yacquub bnu ibraahim qaala xadaanaa yaxya can ibni cajlaan qaala xadaanii alqacqaac can abi saalixin can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slam raxima allahu rajulan qof allah u naxariisto qaama min alleyli habeenkii kacay fasallaa tukaday uma ayqada imra'atahu xaaskiisii toosiyey fasallat tukatay fain abat haddii ay diiddo nadaxa fii wajhiha almaaa wejigeeda marka ku firdhiyey biyo waraxima allahu imra'atan haweenay allah u naxariisto qaamat min alleyli kacday fasallat tukatay uma ayqadat zawjahaa ninkeeda toosisay fasallaa tukaday fain abaa hadduu diido nadaxat fii wajhihi lmaaa wejigiisa biyo uga firdhisay yacnii dad salaadii iyo cibaadadii marka isu kaalmaysanayo iskicinayo taas marka yacnii atargiib fii qiyaami lleyl ayaa ku jira marka wbihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaana leytu can cuqayli can الzuhriyi can caliy bni xusayni ana alxusayna bna caliyin xadaahu can caliy bni abi aalibin radi allahu canhu ana nabiya sal l slama araqahu nabiga waa kusoo dheelmaday waa kusoo guureeyey isaga iyo faatimata faqaala wuxuu yidhi alaa tusaluun miyaydnan tukanaynin waxaa laga qaadanaa marka qofka ehelkiisa inuu ku tirtirsiiyo qiyaamuleylka qultu waxaan idhi yaa rasuula allah inamaa anfusunaa nafaheenna biyadillaahi ilaahay gacantiisay ku jirtaa faidaa shaaa hadduu doono an yabcaanaa inuuna kiciyo bacaanaa waana soo toosinaya fansarafa rasuulu llahi sal l slam nabiga waa gadoomay xiina qultu lahu dalika markaan saa ku idhi uma samictuhu waxaan maqlay wahuwa mudbirun isaga oo daba jeediyey yani isagoo jeestay isagoo jeestay yadribu fakidahu ou garaacaya marka bowdadiisa ou garaacayo wayaquulu ou dhahayo wakaana alinsaanu akara shayin jadalan insaanku wuxuu ahaaday wax waxa ugu badan dood yani dood ahaan mid badan ou ahaaday insaanku yani mar haddii uu nebigii ku yidhi war tukada inay yeelaan un waahin ee hadda markaa yani ilaahay hadduu doono waana soo kicinaa ee inamaa anfusunaa biyadillaahi wixii sax waa yihiin haddana laakiin saas ma mudna in la yidhaahdo aayadda marka inkastoo ay nadru bnulxaarif iyo gaalo kusoo degtay haddana nebiga uma jeedo sidii nadru bnulxaarif inuu cali yahay ma aha macnuhu ee yani shabaha wuxuu ka imaan karaa yani doodan unbuu nebiga aayadda ku keenay ma ahane kaas wuxuu ka doodayey iyo cali warkiisa waxa uu yacnii hadalkan uu nebiga ku yiri uu ugu jawaabay ismale midkaas sidee yacni cibaadada ilaahay keligii la caabudo iyuu ka doodayay calina sidaa ma ahan dabcan sidaasuu marka uu yidhi ayb wabihi qaala ahbaranaa cubayd llahi bnu sacdin sacd bni ibraahima bni sacdin qaala xadaanaa camii qaala xadaanaa abi can ibni isxaaqa qaala xadaanii xakiim bnu xakiim bni cabaad bni xunayf huwa alansaariyu alwsiyu saduuqun can moxamed bni muslim bni shihaabin can cali bni xuseyni can abiihi can jadihi can caliy bni abi aalibin radia allahu canhu sanad naazil ah waay sanadkan nasaa-i iyo rasuulka meeqa udhaxaynaysa toban qaala dakala calaya rasuulu llahi sal l slam nabigaa iisoo galay buu yihi wacalaa faatimata anigay faatima min alleyli habeenkii ayuu noo soo galay fa ayqadanaa lisalaati buu noo kiciyey uma rajaca ilaa beytihi buu u laabtay fasallaa waa tukaday hawiyan ayuu tukaday ay xiinan waqti dawiilan oo dheer yani waqti dheer buu tukaday waa habeenkiiyaana loo isticmaalaa sallaa hawiyan marka la yidhaahdo yacni waqti dheer ayuu tukaday oo habeenka ah ayb falam yasmac lanaa nagama maqlin annaga xisan shanqar innagiina wax shanqara nagama maqlin farajaca ilaynaa oo nagu soo laabtay fa ayqadanaa waana toosiyey faqaala waxa uu yidhi quumaa fasalliyaa kaca oo tukada qaala wuxuu yidhi cali fajalastu waan soo fadhiistay wa ana acruku caynii anoo indhahayga marka marmarayo oo daliigayo ay adluku indhahan jejabinayay waa marmaritaan marka indhaha qofku markuu hurdada kasoo kacana indhaha ayuu marmaraa wa ana acruku caynii anuu indhahayga marmaraya wa aquulu waxaan ku yidhi innaa annagu wallaahi baan ku dhaartee maa nusallii ma tukanayno ilaa maa kutiba calaynaa wixiina lagu qoray maahan yacni wixiina lagu farad yeela un baan tukanaynaa inamaa anfusunaa nafaheenna biyadillaahi ilaahay gacantiisay ku jirtaa nusqa waxay leedahay inaa wallaahi anagu maa nusallii ma tukanayna ilaa maa kutiba lanaa ilaa maa kutiba lanaa wuxuu naloo qorayaan tukanaynaa kutiba calaynaa haddii la yihaahdana waa wixiinu lagu farad yeelay inamaa anfusunaa nafaheena biyadillaahi ilaahay gacantiisa ay ku jiraan fain shaaa haddii uu doono alla an yabcahanaa inuu nakiciyo bacahanaa oo nakicinaya qaala wuxuu yidhi fawallaa rasuulu llahi sal ly slam nebiga waa jeestay wahuwa yaquulu isagoo dhahaya wayadribu biyadihi gacantiisana ku dhufanaya calaa fakidihi maa nusallii ilaa maa kataba allaahu lanaa warkii cali buu kusoo celinaya isagoo la yaaban wa kaana alinsaanu akthara shayin jadalan isagoo sidaa dhahaya isagoo markaa sidaa dhahaya ayuu kacay ayuu nebigu baxay sala allahu calayhi wasalam halkan baabaan ku daraynaa baabu fadli salaati lleyli salaatu leylka fadligeeda cadayntiisiibuu u baab yahay wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa abu cawaana can abi bishrin can xumayd bni cabdiraxmaan huwa bnu cawf can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal l slam afdalu siyaami soonkan ugu fadli badan bacda shahri ramadaan bisha ramadaan kadib shahru llahi lmuxaram waa bisha muxaramu wa afdalu salaati bacda alfariidati salaad midda ugu fadli badan fariidada kadib faradka kadib salaatu leyli waa salaatu leylkii wabihi qaala akhbaranaa suweyd bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullaahi qaala xadaanaa shucbatu can abi bishrin jacfar bni abi waxshiyata anahu samica xumayda bna cabdiraxmaan ayuu maqlay yaquulu isagoo dhahaya qaala rasuulu llahi sal l slam riwaayadan marka say tahay waa mursal xumayd bn cabdiraxmaan ibni cawf baa wuxuu dhahayaa qaala rasuulu llahi sal l slam waana taabici meesha marka shucbatu arsala wa abuu cawaanata asnada imaamu nasaa-i marka labadaba waa keenay waxaa wuxuu ishaarayaa labaduba inay sax yihiin man asnada waa sawaabuu sheegay man arsalana waa saas irsaalka marka riwaayada musnadada aan lagu cilayn maayo midhaan yaquulu qaala rasuulu llahi sal l slam afdlu الsalaati bacda alfariidati qiyaamu اlleyli waafdlu siyaami bacda ramadaan almuxaram bisha muxaram weeyaan marka abu bishir waxaa ka wariyey can xumayd abu cawaana isaga mursal ahaan uga wariyey waxaan ujeedaa musnad ahaan shucbana wuxuu wariyey mursal buu ka dhigay rafciga xadiidkuna marka waa saxiix ayb daara qudni kitaabkiisa cilalka sida uu ku yidhi hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslam calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih